ciidamada maamulka u magacaaban Itoobiya dhulka Soomaali galbeed ee uu hogaamiyo Mustafa Cajar ayaa dad hor leh oo shacab ah ka qabqabtay magaalada Jigjiga waxaa magaalada Jigjiga saacadihii lasoo dhaafay lagu xirxiray dad ay ka mid tahay haweeney lagu magacaabo Firdowso Mataan oo dhowaan la hadashay warbaahinta iyada oo sheegtay in gurigeeda ay ugu soo daateen islamarkaana ay ka barakiciyeen askarta maamulka dowladda Itoobiya ka dhisatay dhulka Soomaali galbeed haweeneydan iyo dad kale oo ay ka mid yihiin Tufaax Mataan iyo Sheymaa Cumar ayaana loo taxaabay xabsiga dhanka kale suldaan lagu magacaabo Axmed Abuubakar Xasan ayaa isna la xiray waxayna xoguhu tilmaamayaan in Mustafa Cagjar uu xarigii suldaanka si gaar ah u soo amray marka laga soo tago dadka kale firdowso ayay wararku sheegayaan in xabsigii ay ku xirneed ay kala bixeen askarta maamulka mustafa cajar islamarkaana lagu qaaday gaadiid ciidan muddooyinkii ugu dambeeyey waxaa isi soo tarayay xadgudubyada ay geysanayaan maamulka xabashada ugu magacaaban dhulka soomaali galbeed